haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada ee heesaha waxaa si wada jira inoola socodsiin doona imnaahir xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeenii ciisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha waxa uu naga soo gaaray dhambaalka ugu horreeya caasha haddii aan kaa qaato caasho aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed iyo axmed aadan maxamed iyo cabdi aadan maxamed iyo shamis aadan maxamed iyo shacni aadan maxamed iyo xaliimo aadan maxamed hodan cabdi diirane maxamed iyo waxay yidhahdeen ifraax cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo maxamuud cabdulaahi maxamed iyo cabdirasaaq cabdulaahi maxamed canjeex carab cali shire dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan duniyada daafeeda waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kale iyo laab ah ay gaarsiiyaan aabe cabdiqaadir aadan maxamed iyo hooyo faadumo xasan waabire oo gabar ay u dhalatay bay yidhaahdeen xiingolool gobolka sanaag ducaduna waa xaggina gabadhaasi allah ka dhigtii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin dhambaalkan dhinacayga ku bilaabayan ibraahimno waxa uu naga soo gaaray awowe maxamuud axmed faarax awowe nuur axmed cilmi iyo caruurtiisa awowe daahir kaahiye cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa awowe nuur daahir kaahiye cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa ayeeyo nadiifo daahir kaahiye cilmi iyo caruurteeda iyo ayeeyo ardo axmed cilmi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo ayeeyo faadumo cabdi samatar iyo ayeeyo jawaahir xuseen dadkan oo dhan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan hooyo ruqyo maxamuud socdaal iyo aabe cabdijamaal macalin axmed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gabadhaas waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen mushtaaq cabdijamaal macalin axmed qalanjona waa lagu naanaysaa baa layidhi waxaan ugu ducaynaynaa gabadhaas in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamiin heesta ugu horreysa noo raaca heesta ugu horreysa ee barnaamijkii ibraahim dhinacaaga amaan usoo riixaa heestan kulleyto waxaan filayaa in dad badan ay ka heli doonaan marka ma aad noo soo qabatid waa tahay waxaa ku luuqeynaya labada fanaan saciid miro xaydar iyo kinsi xaaji aadan heesta magaceed ibraahim adigaa lagaa rabaa
waa ka lexleexanaysaa waa tahay dhabta miyaan ku saaraa iyo dhibkan kula nacaya dhibtaan kula nacaya
waa garta inaad heesta wax uga warwareegayso codadka labada fanaan saciid miro xaydar iyo kinsi xaaji aadan iyo heesta dhabta miyaan ku saaraa
adigiyo kalgacaalkii xididada jira lagama dhawre ntahaya
walowday lahaa tahay haddana dhaqankiyo tana ku wacanta walowday lahaa tahay haddana dhaqankiyo tana ku wacanta darararagasi moog tahay ashaqan wax dheere dabaroob lamuudi antindinuu yahay darararagasi moog tahay ashaqan wax dheere dabaroob lamuudi antindinuu yahay xalagama gaari horta iskakaaya inaanu dhumiya caylkii dhawaan gala xalagama gaari horta iskakaaya imika dhudhumiyo niyaasa dhawaada awalba igama dheeray adabka niyaa niyaa kusaara intan kula nacaya intan kula nacaya imika dhudhumiyo niyaasa dhawaada awalba igama dheeray adhabka niya niyaa kusaara intan kula nacaya intan kula nacaya
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray caasho maxamed shariif maxamed nuur oo loo yaqaano culumo awdiin iyo waxay yidhaahdeen axmed haashim khaliif ibraahim cadde samawade iyo kaamil maxamed askar iyo maxamed siraaji cabdiraxmaan iyo cabdi axmed xubi jawhara maxamuud ow xasan iyo waxay yidhaahdeen deyr maxamuud ow xasan iyo koos maxamuud ow xasan rayaan maxamed shariif maxamed nuur iyo cabdulqaadir maxamed shariif maxamed nuur raxma maxamed shariif maxamed nuur waxa ay dhammaantood kala joogaan jibuuti etoobiya waxaana ay jecel yihiin inay bogaadin iyo hambalyaba ay hawad u marayaan asad maxamuud ow xasan iyo barwaaqo mukhtaar oo arooskooda uu ka qabsoomay fiiq dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaado kala hela ubad kheyr qaba ayay leeyihiin aamin ayaan leenahay dhambaal gaaban ayaan soo qabanaya waxaana soo diray farxaan xuseen maxamed waxaan tahaniyad u dirayaa buu yidhi axmed sheekh xuseen iyo amal werdi oo meherkooda uu ka dhacay gabiley lix iyo labaatankii bishaanu soo dhaafinay abriil ee sanadka laba kun sideed iyo toban ducada waa xaggeenna buu yidhi meherkaasi dhex maray axmed sheekh iyo amal werdi waxaanu ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe qaasim kerow hooyo faadumo maxamed xuseen dhammaan ilmo qaasim kerow iyo habareeryaashood iyo waxay yidhahdeen cabdixakiim cali shireh axmed cusmaan iyo jaamac buulla jaamac waa weriyaheena v o a waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan maxamed qaasim kerow iyo xaaskiisa maana maxamed gaabow oo gabaray ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada lusville ee kentucky maraykanka bishii lasoo dhaafay waxaanay leeyihiin gabadhaas allah ka dhiga tiisoo weynaata oo waalidkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay heesta labaad caashee dhegeystayaashan aan u soo qabanayno waa muumina iyo codkii fanaanka shimaali axmed shimaali
dambaladan mar kale jaleecina ibraahin oo marka hore waan idin salaanay baa la yidhi dhammaan bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoona marka xiga bay idhahdeen annagoo kale ah abti xuseen maxamed iyo carruurtiisa abti xasan maxamed xaaji iyo carruurtiisa abti ibraahim maxamed xaaji iyo hooyo ruqyo maxamed xaaji iyo carruurteeda hooyo shariifo maxamed xaaji iyo gabadheeda abaaye sacdiyow baa la yidhi iyo hooyo maymuuna maxamed xaaji iyo carruurteeda iyo hooyo siciido maxamed xaaji iyo wiilkeeda axmed yare hooyo daynabo maxamed xaaji iyo dhammaan reer abti xasey baa la yidhi maxamed xaaji iyo saciido ibraahim suudi iyo carruurteeda cabdisalaan ibraahim suudi waxauu ku magac dheeryahay baa la yidhi tiacher daacad iyo carruurtiisa maxamed cali shimbir iyo ibraahim cali shimbir waxauu ku magac dheer yahay smool iyo carruurtiisa iyo xuseen cali shimbir iyo carruurtiisa jamiilo shimbir iyo saygeeda muno cali shimbir dhammaantood waxay hambalyo iyo tahaniyada u dirayaan najmo cali maxamed iyo saygeeda xuseen aadan maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd sideed iyo labaatankii bisha abril ee sanadka laba kun sideed iyo toban saacadda markay ku beegneed baa layidhi lixdii iyo labaatankii fiidnimo ama maqhribnimo waxaan leenaha bay yidhaahdeen abtimacaan soo barbaar allaha kaa dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda annaguna aamiin ayaanu raacinayna aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa noo soo qoray oo si wada jira uu noogu soo gaaray hooyo xabiibo cali aabe xuseen aadan iyo hooyo isniino waxay yidhahdeen aaba xasan axmed xuseen aadan iyo carruurtiisa tolman oska ugaas garaad iyo waxay yidhaahdeen muudu saman sureej asad qabri qode mandaazi cusub umeyma m sahal iyo goobe ay yidhaahdeen waxaana dhammaantood ay kala joogaan nairobi kisumu norok dhadhaab switzerland u k nebraska ohio minnesota waxaanay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan islamarkaasina ay taaniyad gaadhsiiyaan xasan xuseen aadan iyo waxay yidhahdeen dhool xasan oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay dhagaxley waxaana ay leeyihiin iskuwaara ee banahida kala siiyo ubadda qeyrqaba aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinaya ibrahin oo heesta saddexaad ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhinacaaga bilanay kalgacaylku waa dabbaxaaya oo balale haye adigaa baktiin kare
waxaan u gartay waa heesta boqorkii quruxda eryadan ka garta adigoon ku luuqayn xataa waan gartay ibraahino yaa ku shigdo
Dancada waan u baahanahay milaaney kalgacaylku waa waa waa dabbaxaa ya oo belele adiga adiga baktiini kaley badey adiga baktiini karayo badeyga badweeye nimaan dabbaan barano badweeye nimaan dabbaan barano badhkanka u galo beryoman dhowe bilaaley kalgacaylku waa waa waa waa aadabbaxaa ya oo belele adiga adiga alla baktiin karayo oy badeyga adiga aa baktiin karayo oy badeyga boqorkii quruxdaay dharaa boqorkii quruxdaay boqorkii quruxdaay dharaa boqorkii quruxdaay beeri walba mar kastaba beeri walba mar kastaba bidhaankada waan u baahanahay bilaaney kalgacaylku aadabbaxaa ya oo belele adiga adiga baktiin karayo waybadeyga adiga baktiin karayo waybadeyga boggiyo wadnahay higiibo gudbigo boggiyo wadnahay higiibo gudbigo bogu ka samaystay booga noqdee bilaaley kalgacaylku waa waa waa waa waa dabbaxaa ya oo belele adiga il karayo igbadeyga adiga adiga baktiin karayo bareeyga boqorkii qurtay boqorkii qurtay boqorkii qurtay boqorkii qurtay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo shariifo cumar axmed iyo hooyo taliso nuur buubshe iyo waxay yidhaahdeen aabe xasan nuur iyo cadaan nuur buubshe iyo nasteexo nuur xasan iyo muno xasan nuur iyo khadiijo xasan nuur degan dheere iyo waxa ay yidhaahdeen abshir xasan nuur iyo faadumo sheekh cumar iyo ibraahim xasan nuur iyo faadumo maxamed xaaji shukuma dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo sweden waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan iidow maxamed cali iyo iqra xasan nuur oo arooskooda uu ka dhacay dalka sweden magaalada oraburo waxaana ay leeyihiin arooskan allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano anigana amiin ayaan raacinayaa waxaan marka hore salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waxaa kale oo caasho ay sii raaciyeen isku noqda afkoow iyo abooto
aamiin ayaanu raacinaynaa waa tahay dhambaalkanaan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay waan idin salaadnay daadihiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha gaar ahaan baa la yidhi caasho cadey iyo ibraahim yare waa tahay ibraahim maqlisa taasi maa mugdi kaaga jira caasho maanaaba ka murmay haddee marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah axmed haashim khaliif ibraahim cadde waxa uu ku magac dheeryahay samawade maxamed shariif maxamed nuur waxaa loo yaqaanaa baa la yidhi culamaa uddiin iyo sidoo kale mawliid muuse maxamuud jawhara maxamuud aw xasan ayaan maxamed shariif maxamed nuur iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed shariif maxamed nuur iyo raxma maxamed shariif maxamed nuur iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda baa layidhi iskuulka big ben private school of english ee ku yaala baa layidhi magaalada jabuuti gaar ahaan xaafad weynta balbala waa tahay waxaanu hambalyo iyo bogaadan u diraynaa baa la yidhi caruuska iyo caruusadda waxay kale yihiin baa layidhi mudane asad maxamuud aw xasan iyo marwa barwaaqo mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada fiiq waxaanu leenahay bay yidhaahdeen oonu eebe uga baryaynaa inuu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaado ee kala hela wabaad khayr qabaa aamiin aamiin aamiin intii la dhihi lahaa oo dhan iyagaa soo yiri anna aamiin kalan ku daraya aamiin ayaan ana leeyahay dhankii heesaha waa ka nasanaynaa markana caasho dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa hee gabay jacbura waa gartay gabayadii jacburka ma dhegeysan jirtay ee cabdulaahi macalin dhoodaan mar mar ku soo dhowaada horta gabaygayga toostoosan maan kuu faraqayaaye qof walba intuu doono waa looga dhurayaaye maskax fiican ruuxaan lahayn wuu derderayaaye adoo bari ka sugayu galbeed kaaga soo degiya miyaan kuu dhammeeyaa naxwada mise barh baa dooni ma garan miyaan kuu dhammeeyaa naxwada mise barh baa dooni sidii naag ninkeedii rabto lana heshiin weyday ama gabadh aroos lagu wado dheri xambaaraysa ama inaan iskuul loo diray oo xaafad kala aaday ama buur daqiiq laga dhigo shaahna lagu qoyey ama qara la shiilay oo saliid lagu macaaneeyey ama xidid wan weyn loo qalado rooti loo kariyey jacayl iyo wadani kaan rabaan gabay ku sheegaa ya anigana dharaarahan qalbigu way rafanayaaye gabadh meel maraysa baa raba inaan jeclaadaayo laakiin ninbay waalaya ii durbaantamay wuxuu yidhi haddaad caashaq tahay dheefta wadadiida aniguna run baan moodayay kama dhagaysteen maanta iyo shalaytiyo daraad waaniga qadae baahidii ahayse baan ka baqay inaan hunqaacaay saaxiibkiisa mooye anuuba gaajo ii diraya ninkaa inaan bureeyaan damcaya caawa ila raad soo hadda maad kara gabadhaanse jeclaada qalbiga iga walaaqaysay tanag waraaqdii laga diray baad quruxda moodayo qoraxdiiyo sidii daamurkay wada dhalaashaayo shayddaanlamoodiyo xubnaha jalaqsanaantoda daymada xeshood kale kolkay samada eegaysa warma ibliis cayileyba kollay way isidataaye soo hadda maad kara warma ibliis cayileyba kollay way isidataaye way isidataaye sidii doon bacaad lagu eriyo dhagaxa jiiraysa ama shir cayilado bisada qaadi kari weyday ama gaari socon waayadoo mooto lagu jiiday ama ruux dibir haysa oo gaajo kici waayo gabaryaha jacaylkaaga waa laygu soo falaya guurna waaban kaa doonayaa sidaa xaqiiqdahay hadallada aan kuu sheegi waa lagama maarmaane talada haddaad yeeshidoo saaka adi raaco tumashidii aroos raaxalan kugu barwaaqayn ma garatay aniguna fariid baan iyo deeqsi xoolale haddaad maalqabeen tahayse waa la xaraboodayo dharka quruxda badan ee hadhow kugu mariimayo iminkaabaan kuu sheegaya caynadu yahay dabakaayo waxaan kaaga gadi baati faraq dheere ya mundulaana waxay noo dhextaal darintii weynayda cadiilkiina inaan soo gadaan dhaar ku maraya adiguna dhilqaha waa inaad nooga celisahay ma garatay biilkana aroortii haddaan sumuni kuu dhiibo kolkaasaad jawaan liina iyo moos inoo karin nimcada aan kuu sheegayaa dhaadhacsan doontaaye tamaandhadana waadiiri iyo baradhadaadii ana kiishnacnacdaan intaa kuugu daraya na ay diidin waanigaa ku jecel sida dhashaadii xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed cabdi dayb hooyo khadiijo cali sheekh iyo hooyo xaliimo cali sheekh iyo caruurteeda iyo abti cabdiraxmaan cali sheekh iyo caruurtiisa abti xasan cali sheekh caruurtiisa iyo ducaasho cabdi iyo caruurteeda iyo adeer axmed sheekh nuur iyo caruurtiisa iyo xuseen maxamed cabdi dayib iyo xaliimo maxamed cabdi iyo saygeeda iyo caruurtooda caasho maxamed cabdi saygeeda iyo caruurtooda zaynab maxamed cabdi saygeeda iyo caruurtooda siid cali maxamed cabdi iyo cabdikariin maxamed cabdi iyo cabdisalaam maxamed cabdi cabdiraxmaan maxamed cabdi cabdikafaar cabdiraxmaan maxamed iyo firduus maxamed cabdi iyo ayaan maxamed cabdi xabsa cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan xasan maxamed cabdi dayib iyo caasho xasan maxamed oo aruuskood uu ka qabsoomay minnesota dalkan maraykanka oo ay leeyihiin guurkiina allah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado ee banaheyda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan waa dhambaal gaaban ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa baa layidhi daadayaasha barnaamijka waa taa waan idinka guddoona marka xiga baa la yidhi waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maamo aamino xayi raage caasho xasan cabdiraxmaan waxay ku magac dheer tahay caasho cuud waa samidee waa salaamaya iyo sidoo kale anwar xasan cabdiraxmaan anwar saadaad uu ku magac dheer yahay iyo kamaal xasan cabdiraxmaan waa kamaaludiin iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheer yahay arteta oo aa taa magaca igu cusub arteta lagu naanaysa ayaanle waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka diraya ku jirta sahro cayuuni caasho dhaqane nasteexo xaaji haaruun iyo cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheer yahay fiolina iyo daa'uud cabdulaahi oo ku magac dheer deef iyo mahad khaliif xuseen waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe mukhtaar macalin gabow iyo hooyo khadro abshir daahir oo dhowaan uu wiilgu dhashay deegaanka shalambood ee gobolka shabeellada hoose wiilkaasi waxaa loo bixiyey ayaanle mukhtaar macalin gabow waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqo kii waalidkiis diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray khatra duraan warsame iyo sade wareero weyl iyo waxay yidhaahdeen mahad weyl warsame iyo axmed daacad maxamed iyo axmed duraan warsame iyo waxay yidhahdeen aamine cabdi warsame iyo sacadiye cali hurre sayid nuur daahir warsame iyo saree cabdi aadan iyo mahad kilic warsame iyo siciid nuur gowsood iyo nasteex quule xasan iyo cawo xasan dheere iyo ayaanle gallad iyo kaysar xasan iyo deekh warsame dhammaan dadkaasna waxa ay tahniyad gaarsiinayaan cabdulaahi kilic warsame iyo leylo yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay caabud waaq waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo baxshay liibaan cabdulaahi kilic allaha ka dhigo kii soo barbaara oo noqda kii dalkiisa iyo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan lena anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya ibraahimna waxa uu naga soo gaaray ayayo dahabe maxamuud cali waxay ku magac dheer tahay dahabe geesey iyo aabe axmed maxamed axmed wuxuu ku magac dheer yahay sarxaan iyo hooyo maryan maxamed daahir waa maryan cadde iyo amaal axmed maxamed iyo saygeeda axmed ugaas cali wuxuu ku magac dheer yahay ugaaska iyo caruurtooda kamaaliyare nawaal iyo saarax iyo sidoo kale injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar iyo caruurtooda oo kale ah sanaa iyo maxamed waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira doctor cabdulmuciin axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed waa mukhtaar xamaraawi buu ku magac dheer yahay iyo injineer mustafa axmed maxamed maxamed axmed maxamed waa maxamed amiin iyo injineer cabdallah axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed waa bahja yarey waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan liibaan maxamed axmed carab iyo ikraam axmed maxamed oo sagaal iyo labaatankii bishii hore ee abril ee sanadkan laba kun sideed iyo toban ku aqalgalay london dalka britain waxa ay leeyihiin isku waara oo noqda kuwa eebbow kala siiyo ubad kheyr qaba annaguna waxaan raacinaynaa aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaanu ku dhaafeyneen ibraahino waa codka macaan ee fanaanada deeqa axmed gaydh iyo heesta ubad iyo aayo fiican iyada ayaana gabagabo u ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmi doonana waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ninki yar fiican ayaan ku siiyo naftuna ogolaato ninki yar fiican ayaan ku siiyo naftuna ogolaato ilwaadahagaatan nasiibkuma iisho araska wanaagsan waxa kaabuurma ubadiyo aya fiican ubadiyo aya fiican ubadiyo aya fiican ubadiyo aya fiican ilwaadahagaatan nasiibkuma iisho araska wanaagsan waxa ka abuurma ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican sida abiyow inaga sida abiyow ani adi sida abiyow inaga sida abiyow ani adi afkiyaalkiisa afkaarta la tuuro udgoonka ka beerma afkiyaalkiisa afkaarta la tuuro udgoonka ka beerma qalbiga udabkiisa haddii la feeyo araska wanaagsan waxaa ka abuurma ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican qalbiga udabkiisa haddii la feeyo araska wanaagsan waxaa ka abuurma ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican ubad iyo aya fiican sida abiyow inaga sida abiyow ani adi sida abiyow inaga sida